dalal badan oo dunida ah waxaa gaadhay nuqulka ama nooca cusub ee coronavirus ee loo yaqaano omnicoron oo afar iyo toban qof ayaa guud ahaan laga helay xanuunkan gudaha dalka britain haddaba wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la xidhiidhay doctor cabdulaahi cali fiidow oo ka mid ah hormuudka waaxda caafimaadka britain ee loo yaqaano n h s ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa noocan cusub ee covid nneteen iyo waxa uu ga duwan yahay kuwii hore
bisha november maalintii sagaalaad dhulka south africa ayaa laga helay virus cusub kuwii hore oo kale ayadoo loo arkay inuu yahay wato jiin cusub oo kuwa kale ka gedisan dabadeedna waxay ka garteen inuu leeyahay labay toban caruura oo loo yaqaano mutation oo kuwii hore aanan lahayn marka taa waxay keenta cabsi ah inuu viruskaanu talaaladii hore aan qabnay inaana iska dhici karayn maxaa yal labay toban caruura hadduu wato inuu ka carari karo virus ee vaccinationka cusub aana naga sameynaa talaalkii tan lagaba kaloo laga ogyahay waxa weeye inuu si xoog badan u faafaya oo cabsi weyn gelisa adduunka o dhan waad arkaysaa tanka saddexaadna waxa weeye oo lon tan lahaayana waxa weeye inaan weli la ogeyn sidii uu xooggiisa uu yahay awoodda oo cudur weyn ku keeni karo oo cusbitaalaadka baabiya ama dira dadka marka intaas baa horta la hayaa waktiga hadda la marayo cabsi won geliya adduunka dhaqaalaha bilahan oo kusoo dhow christmaska iyo adduunka oo dhan waa tii la kala xirtay xuduudihii waxyaalihi kale marka argagaxdaas oo geliya adduunka annaga haddaanahay dadka u k degan ama soomaaliya ama dadka degan brimeminister waana qaboojiyey si run ahna waxay tahay cabsida weyn inay dadkii hore aan isu tallaalin ayaa u badan dadka uu layn karo waad garan kartaa kii hore aan lahayn delta hadda caruurta yaroo ku faafay iskoolka waad og tahay laakiin nasiib wanaag caruurta cudurka aada uma uma qabto marka way ka ladnaadaan marka dadka waaweynaan xoogaa yar way ka fakadeen waad arkaysaa lixdanka wixii ka dhaafo deltaha ma layn way ka fakadeen kii hore kii dambe oo delta layraa marka kan yaroo laga fikiraya hadda oo loo baxshay amicron oo ah alfabetka shan iyo toban oo alfabetka greeka waxaana loola jeedaa inuu yahay inaan la dhihin waa south african maxaa yaele waxay keenaysaa cunsuriya marka waxaan waayahay doctore marka la fiiriyo ilaa hadda dabcan weli si rasmi ah loogama hadlin baaritaanka guud iyo natiijooyinka guud waxaa laga filan kara xanuunkan laakiin markaad eegto dadkii horey tallaalka u qaatay ma is leedahay ilaa xad jirkooda wuu iska difaaci karaa noocan cusub ee coronaha
saaki waxaan dhegaysanayay takhtarkii ugu horreeya oo soo saaray omicronka viruska cusub waxay tiri ilaa hadda cusbitaalaadka dad badan ma imaan xoogga dadkana aada uma bukaan marka yani yaan cabsi weyn la gelin dadka bay leeyihiin su-aasha weyn oo lahaay hadda waxaa weeye oo oo fallaar cerka ku maqan ah aan la ogeyn ah ina vacciinka aan qaadanay horta shaka kuma jiro inuu leeyahay xoog uu isku daadi karo ilaa waa isu egyihiin covidka waa isu egyihiin inkastay kala gedisan yihiin inuu weli celi karo waa laga yaabaa laakiin waxay aada uga baqayaan dadkii amba aan qaadan kii labaad amba aan qaadan boosterka kan saddexaad oo beryahan socdo ayaa loo baqaa dadkaas iyo sida africa ku dhacdoo kale oo south africa dadaan qaadanba gebigiisoo dhanba marka dadkaas baa horta khatar weyn waayahay waa maxay marka walwalka keenaya in loo arko in noocan cusub uu ka faafis og yahay noocyadii hore ilaa iyo hadda wax sabab ah oo waaxda caafimaadka ee n h s aad ka tirsan tahay ay ay soo bandhigtay miyaa jiraa waxay soo bandhigeen inay tahay in ujeedo ah in laisxadiro oo laga baqo way ku degdegayaan waxay waxay baarayaan hadda waxaana sagaal qofood oo ku dhacay u k maasaaki scotland lix baa laga helay oo south africana tegin shaqana kuma lahayn marka virusku wuu jiraa marka waxay hadda samaynayaan inay arki karaan dadkan la baarayo oo lala soconayo waa test and trace dabagalka markii laga qaado swabka oo laga qaado analyska marka ay ku shubaan sunta uu wato liraa r n haddii vacciinka hore uu dili karo oo celi karo bay baarayaan marka waxaad u malaynaysaa laba asbuuc kabacdi amba saddex asbuuc inaan qabaar cusub helno laakiin waxaan shaki ku jira inuu faafayo
waayahay marka ugu dambeyn ma is leedahay waxaa laga yaabaa in xanuunkan mar kale halis geliyo guud ahaan caafimaadkii iyo dhaqaalihii iyo isu socodkii dunida
waad arkaysaa suuqii suuqa maraykanka iyo ingiriiska iyo ingiriiska wuu dhacay aad bay u dhacday argagixisa waxay ka imaanaysaa dayaarada la kala xirayo oo dadka la kala goonayo marka dhaqaalihii baaba'ayo ayaga waxay aad uga baqaan dhulka annagaan deganahay waxay aad uga baqaan waxaa soo socda christmaski dowladda ma rabta siyaasiyana inay dadka xirto guryaha la kala gooyo dhaqaaluhuna burburo marka saas daraaddeed horta welwelka halkaas uu ka yimid laakiin cilmiyan wax ku saabsan omicron virusku cusub dhib uu keenay oo welwel keeni kara hadda la ogyahaa ma jiro
aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxau ahaa doctor cabdulaahi cali fidow oo ka mid a hormuudka waaxda caafimaadka britain ee loo yaqaano nhs oo u waramayey wariyaha v o e da ridwan xaaji cabdiweli